Qaab-dhismeedka guud ee Wasaaradda Warfaafinta ayaa magaalada Muqdisho ka daahfuray shir looga hadlayo diyaarinta istaraatiijiyadda qaran ee warbaahinta dalka. Shirka ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa inta uu socdo mideynta wararka iyo fariimaha dowladda ay u gudbinayso shacabka. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Cabdullaahi Xayir Ducaale ayaa ka warramaya ahmiyadda shirkan.
dowladda beryoritigeeda koowaad na uu ka mid ahaa waxaa la sameeyey in la mideeyo fariimaha dowladda waxaa la sameeyey xafiiska g c o ama Gov- government communication office oo ah si loo mideeyo fariimaha dowladda dhammaanteenna qaybaynu ka nahay inta badan xafiiskaas oo shaqeeya maadaama aynu hal dowlad nahay hal ujeedo fulinayno in fariimaheennu ay hal hal hal message gudbiyaan iyadoo hay-ad kastaaba een, mandate-keeda iyo waxeeda gaarka ah gaar u gudbinaysa haddana marka la doonayo dowlad ahaan inaynu fariin gudbino een, ama caalamka ha ku- ha khusayso ama dalkeena gudihiisa ama wax gaar ah xambaarsanaateen waa inay noqotaa fariin midaysan oo dowladeed taa iyadoo laga duulayo een, ayaa wuxuu daba socdaa sidii xafiiskaas istaraatiijiyadda warfaafinta qaranka ee aynu maanta u fadhino ay u sabood garayn lahayd xafiiskaas fariimaha dowladduna ay ahaan lahayd hal fariin innagu hal meel baan u wada soconnaa hal dowlad baanu nahay shaqooyin kala duwan baa adeegyo kala duwan baan dalka u haynaa haddana waa inay fariimaheenu noqdaan fariimo midaysan oo ka tarjumaya adeega iyo shaqada dowladda xafiiska ra-iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha wasaaradaha kala duwan hay-adaha kala duwan een, waa waa madaxdoodii iyo khabiiradoodii warbaahinta halkan marka muddo saddex casho ayaynu joogi doonaa oo laga doodi doonaa aqoon is-weydaarsi ku saabsan inaynu fikirkeenna ku saabsan aqoon ahaan isku dhaafsanno sidii loo samayn lahaa istaraatiijiyad warbaahineed ama warfaafineed oo qaran oo midaysan waxaynu halkan een, isku dhaafsanno ayaa loo bedeli doonaa markaa istaraatiijiyad Ee, waxaan filayaa inaad si fiican uga wada qayb qaadan doontaan